xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowlada federaalk ayaa waxaa isbitaal ku yaala magaalada muqdisho ku booqday qaar ka mid askartii dowlada federaalk ee kusoo dhaawacmay dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay duleedka degmada muqdikori ee gobolka hiiraan xasan oo ay murugo badani ka muuqato ayaa waxa uu tegay isbitaal martiin ee hoostaga dowlada federaalk halkaas oo la geeyay dhaawacyo badan oo ka mid ah ciidankii kusoo naafoogay dagaaladii ka dhacayay duleedka muqdikori ciidanka uu xasan booqday ayaa waxaa ku jira qaar badan oo ay xaaladooda culus tahay waxaana sawirada laga soo qaaday ay muujinayeen xitaa ay miir daboonihin oo aysan indhaha kala qaadi karin ciidamadan dhaawacyada ee buuxdhiyaafiyey isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxay si raxraxana ugu soo dhaawacmeen furimaha hore ee gobolka hiiraan dhaawacyadan tribeelka ayaa imaanaya xilli ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sare u qaadeen dagaalada lagu naafeynayo ciidamada dowlada federaalk ee sanado ka hor xamlo sharcidarnimaha kusoo qaaday qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ee dhaca gobolada mudug galgaduud hiiraan iyo shabeellaha dhexe labadii isbuuc ee ugu dambeeyaya waxay ciidamada mujaahidiinta mar kale dharbaxa ku lagu dhufteen ciidamada dowlada federaalk oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada duleedka muqdikari ee gobolka hiiraan iyagoona dagaaladaasi dowlada federaalk loogu dilay askar fara badan halka loogu dhaawacay kuwo kale dagaaladan ayaa waxaa ku nafwaayey qaar ka mid ah saraakiisha horboodaysa duulaankii gardaradaha ee lagu soo qaaday deegaanadaas saraakiisha ku nafwaayey dagaaladani waxaa ka mid ah cabdiraxmaan xujaale oo ahaa taliyaha guuto lix iyo labaatanaad ciidamada dowlada federaalka kaas oo uu ku nafwaayey dagaalkii dhowaan ka dhacay duleedka degmada muqdikari ee gobolka hiiraan